Munaasabaddan ayuu ku qalan bedelay dayaengatum iyo todoba arday oo ee difcadii lixaad ee macadka barashada culumta shareecada iyo luuqado carabiga ee altabiyaana qeybtiisa degmada baledxaawahi lagu qabadaya degmada baledxaawe ee gobolka gadaa munaasabadun iyo welibaa ku qeyb galaya bahda walbarashada iyo qeybo shil duwan ee bulshada ardayda qalinjabiyaasya waalidiin iyo marti sharaf kala waxaanu ku mid ee mas-uuliyiintii ku qeybgaliya munaasabadda ayaan ka hambaliyay in ardayda guulayo diiranga iyo muhiimada yeelata walbarashada aada aad baan u tahanideyneynaa u bogaadinaynaa waa mahadsan yihiin macalimiintii dadaalka badan soo geliyey maamulkii runtii hari habeen u taagnaay allah miisaanka xasanaadka u saaro anigu waxaan ka socdaa maamulka maamulaha dugsiga kaah sidoo kale waxaan maamulo ka ahay macadka anuur isagana hadda muddo sanad dugsiyeedkan la furay ilaa shan bilood jira ummadeenna runtii maanta waxay u baahan tahay in si wadajir logala dagaalamo cudurka dilaaga ah oo laf ilud midna aan dhaafaynin oo ah jahligu runtii macad tibyaan iyo dadka ka shaqeeya waa dad aada ugu ammaanan xagga ammaanada iyo maaragtay kartida iyo inay soo saaraan dad maaragtay qiimo leh ardada waxaan leenahay ahlan wasahlan wa marxaba aad ba u mahadsantihiin waxaan is leeyahay waa istijaabiseen in aada guulaysan kartaanna waad ogaateen guushu qof ku dhashay oo markuu soo baxay iska watamay jirta laakiin qof walba nolosha markii uu soo gala ayuu isku dayaa inuu guulaysan karay in kale markaasay dadku qeybna ku guulaystaan wixii ay dooneen markii ay ka awood badiyaan oy ka adkaadaan doonidda naftooda iyo caqliga doonidiisa markuu caqliga badiyo mar walba waxaa isgarab socda caqliga oo waxyaalaha wanaagsan doonahaya iyo nafta iyo hawada oo waxyaalaha aan macnaha lahayn inay qofka ku mashquulisan rabto sidaa daraaddeed mar walba qofka qeybta caqliga uu xoog siiyo waxaa u suurtagelaysa inuu maaragtay guulo gaara meel fiicanna u gaara waxaan ii dardaarmayaa xadiidka nabiga sala allah alay slam ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaahi kaasaa dardaaran kugu filan xafladdan quruxda badan oo la soo abaabulay nagu kulmiyey ayaa mahadda iskale marka labaadna waxaan u hambalyeynahayaa ardada qalin badelanaysa ka takharuja jamacadda tibyaan waalidiinta macalimiinta maamulka ayagana waa u hambalyeynaynaa jazaakum allahu khayr ayaan leenahay
cilmigu ma lahan meel uu ku dhammaado waxaad garanaysaan sida hadda aan isula hadlayno wakhti baa la gaaray in makarofan laga hadlo dadka codbaahiye lagula hadlo oo culummada fatwo laga weydiiyo la yidhaahdo masaajidda ma lagu xiri karaa oo ma lagu addimi karaa cilmi baa lagu gaaray cilmigu maanta wuxuu marayaa adiga oo halkan joogo hooyadaay oo ameerika joogto inaad sidii inay ku hor fadhido ula hadasho sidaasoy tahayna meeshaa iyada ah kuma eka oo weli lama dhihin halkaasuu ku egyahay oo lama dhaafi karo qofka nool marka oo hadda jooga wuxuu haystaa fursad ah inuu adduunka wax kusoo kordhin jaamaca islaamiya fi lmadiinati almunawara iyo jaamacat alimaam oo ayna ku taala riyaad arday kala duwan baa dhigato ayagana kollow qaarkood ay soo dhammaynayaan qaarna hadda ay dhigeen ay dhiganayaan taariikhtii soo kooban marka macadka waa intaas insha allah wixii hadda ka dambeyn waxaan kusii dadaali doonaa sida macaahidda kale oo magaalooyinka iyo degmooyinka ku yaallo inaanu waxbarashada qayb ka mid a ka qaadano dadka dhammaan waalidiinta fadhida maanta khaasatan waalidiinta ardayda aan kusoo tacabeelay waxaan leenahay jazaakum allahu khayran mirihii aad soo beerateen waad gurateen ardaydan waxaan leenahay waalidiinta kuwa u mahad celiyo oo beri ka maalin ka farxiyo inaad noqotaan wajazaakum allahu khayran difcadii lixaad ee macadka barashada culumta shareecada iyo luuqado carabiga oo ku bahaayangaa sanadkunasi korlanka qaada tayada aqoontiyo jahliga khusaarasa taaseyti oo dadaalyaanka jarta macadka barashada culumta shareecada al taybiyaana